calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatuhu adeer waan dhowahay waa ku mahadsantihiin haddaad tihiin iclaamka islaamiga ee alfurqaan iyo walaalaha kaleba saaad ugu khidmeynaysaan dadka muslimiinta ah waa dhowahay jasaakum allah khayra ugu horeyn waxaad nooga warantaa xaaladda guud ee dhulkaas iyo xaaladda liidata oo ay ku sugan yihiin ehelkeena soomaali galbeed adeer soomaali galbeed waa ehelkeen waa dadkeennii waa qayb ka mida muslimiinta soomaaliyeed ee xabashidu ay gumaysato muddooyin fara badanna ay gumaysanaysay si guudna muslimiinta meelba lagu dhibayo ayay ka mid yihiin xabashi oo weliba maaragtay yuhuuddi beriga afrikaa baa ilaahayba ku imtixaamay marka dadka soomaalida runtii dad dagaalama oo jahaada oo wax iska celiya oo qiiro leh oo maaragtay xumaanta maaragtay xabashida wax badan maaragtay la dagaalama iska celiya ahaan jireen dadka sida maaragtay loo kiristaameeyey ee loo maaragtay loo dhammeeyey diintoodii soomaalidu mayna ahaynoo waxbay iska celin jireen way dagaalami jireen fursado kalena way haysteen oo walaalahooda kale ee maaragtay soomaalida laakiin isbeddel baa dhacay oo waa la khayaameeyey nimankan tigreega ah t b lf ku la yidhaahdo markay ay qabsadeen meesha dadkii way khayaamadeeyeen waxay arkeen siyaasaddii hore ee gumaysigii xaylesalaase iyo mingesti iyo xaylemarya wixii hore inaan maaragtay ayna shaqaynaynin wax kelile la yidhaahdo oo beenbeena oo gumaysi cusub ah oo maaragtay khayaamo oo hagardaama ah ayaa soomaalida lagu khalday dabin bay ku dhaceen waxaa jira marka waxaa weeyaan awal dhulkooda ciidamo bas unbaa iman jiray dagaal baa ka socday laakiin maanta intii la yidhi kelilaa jira soomaalida iyo qowmiyadaha kaleba been loo sheegay oo la yidhi dastuurka etoobiya ee federaalka wax la yidhahdaa jira qowmiyaddii iyadu ku qanci weyda way xoroobaysaa bay soomaalidu dabinkaasay ku dhacday waxaa run bay moodeen laakiin muddo gaaban kadib way ogaadeen waxayna khayaamo tahay dhawaaqiidda soomaalida ah ee kilka shanaad lagu magacaabo goday bay fadhiisteen baarlamaankoodu waxay ahayd maalmaha sagaashan iyo saddexdii meelahaas waxay isku raaceen inayna etoobiya ka mid ahaan karin ka mid ahayn ay xorriyad rabaan meles baa ugu yimid goday yimid waa riyoonaysaanmu ku yidhi mar kale jigjiga haddana dawaaqiidii maaratay soomaalida mar kale ku qanci waayeen mar kale haddana wixii o dhan waa riyoonaysaaba annaguna balcad baan u soconaa baa leyi taytayley oo muqdisho iyo banaadir baanan leenahay idinkuna waxaas iska ilaaba waxaas calaayi xaal culaysku adeer waa lagu sii badiyey iyadoo heerar hore loo qaatay iyadoo dir dhaba hore loo qaatay dir dhaba iyadoo maarata imaarada islaamka kaniisadaaba loo bedelay oo muddo dheer dir dhaba markii hadda keliladan waxaan lagu sheegay sagaashan iyo labadii ay bilowdeen waa laga reebay soomaalida soomaali baan lahayd waxaa loo yaqaanay awraaja ciisa naa gurgura gobolka ciise iyo gurgura ciise iyo gurgura waa qabila soomaali ah oo dadka ugu badan maarata dir dhaba degay markaasaa intii laga reebay oo layidhi waa la isku haystaa federaalka haynaya yaa meel shinile la yidhahdo tuulo magaalada dir dhaba banaankeeda ayaa soomaalidu halkan idiin ah gobol idin ah waxaa loo lahaana waa magaalada magaala khayr badan wax soo saar badan oo dhaqaalo badan oo warshado badan oo horum marka waxaas soomaaliya loo jeeda haddana jigjiga oo calooshii soomaalida ah oo caasimaddii u ah waa la qaatay oo in xabashi nasaara la keeno waxaa marka adeer hadda cusub ee dhibka waxaa weeye soomaalidu way midaysnayd inteeda badan xabashida way iska celin jirtay askarta xabashida waxay ku gaardan jireen sanjoo billa soomaali bicha qarra haddaan jajabiyana diin ma ahaane soomaalida ma ahaane soorku cid walba wuu galay bay ku gaardin jireen way ka cabsan jireen soomaalida laakiin nasiib daro bilcagsi maanta soomaali wax sheeganaya oo midabkii soomaaliya oo magacii soomaaliya oo soomaali dhashay iyaaba dadkii laynaya soomaalida ahaa ee soomaali galbeed ee gumaysiga oo ugu kaalmaynaya maarata xabashi ugu kaalmaynaya nasiib darada dhacday taasina wax imtixaankan ina haysto waa kuwa hadda muqdisho joogo kale iyo kuwa kismaayo iyo kuwa iyo kuwa hargeysa kuwa boosa kuwaasay la mid yihiin waa cumalo dagaal wakaaladeed ay xabashidu wakaala ay maaragtay u wakiilatay dadka muslimiinta dadkii waa la laynayaa hantidoodii baa la burburinayaa waa la dhacayaa hataa haweenkii baa dahabkoodii maarata laga qaadanaya ganacsiga marka adeer meesha waxaa ka socda maaragtay dhibaato iyo maaragtay culays gumaysigu maaragtay uu dadkii uu sii saaray ayaa socda khayrlaa ku siiya
maxay tahay sababta xilligan ay u soo kordhiyeen tacadiyada xabashida oo ay xilligan ugu soo aadiyeen adeer waa iska muuqataa xabashidu mid wariyo ayaa mar hore hadlaya wuxuu yidhi qowmiyadaha etoobiya oo dhabarkii siduu wada duwey qowmiyada qowmiyada kale etoobiya nasaara xabasha alxamdulillah ilahay burburi burbur baa ka socda dagaallaa ka wada socda marka soomaalida si gaara ayaa culays loo saaray waxaa laga baqayaa maaragtay walaalahooda kale ee bariga afrika ee soomaalida ee jahaadaya si ayna maaragtay fursad u helin oynan maaragtay aynan fursad ugu helin baa culays gaara cabsigelin iyo cadaadin gelin iyo maaragtay go'doomin gaara baa la say- la saarayaa baan isleenahay waxaa laga ilaalinayaa maaragtay wanaagga iyo khayrka iyo jihaadka bariga afrika socda ma ilaalin karaano ilaahay baa maaragtay khayrka wadee waxaan isleenahay waxyaalahaasaa ka mid ah adeer maaragtay gobolku ma waanu lahayn waxgarad iyo dad ka dhiidhiya xadgudubyada ay geysanayaan ee xabashida iyo sidoo kale maleeshiyaadka ay etoobiyaan ku dhisteen Ee, soomaali guud ahaan waxaa la odhan karaa imtixaan baan ku dhacay dhanka kale iyadoo ilaahay maaragtayay mujaahidiintii uu fahansiiyey xaqi oo gaala oo isu timid oo alxamdulilah nasrigii socdo oo guulays daba jooga socdaan oo mujaahiriin muha- muhaajiriin meelba ka imanayso haddana dadkii soomaalida ee soomaali galbeed ee lagu yaqaanay qiirada iyo gumaysidiidka oo boqolaal sano iyagu hortaagnaa xabashi oo keligood ay hortaagnaayeen inta badan nasiib darro wax badan baa isbedelay soomaalidu dawaaqa soomaaliya hadda ku faanaysa caasimadeeni muqdisho unba adugu barbar dhig jigjigo iyo muqdisho iyo farqi badan uma sii dhexeeyo marka dhibaatada ka jirta daciifnimada hadda soomaali meelaha qaarkood ka jirta unbay la wadaagaan marka alaysa minkum rajul rashiid baan leenahay wax wax garanaya mise idinku jirin war miyayna damiir lahayn marka waa dullinimo iyo maaragtay doqonnimo iyo dadnimo xumo iyo dhaqan xumo soomaalida maaragtay qaarkeed kuwa meelaha magaalooyinkaas hadda jooga ee sheeganaya ku dhacday in badan oo ka mid a ismaamulada etoobiya ee gudaheeda ka jira hadda way kaceen Een, addis ababa ayaa mucaarad xoogan hadda ku furmaya oo xukuumadda abiy axmed ee, qowmiyad walba hadda waxay xilligan rajeynaysaa inay ka madax banaanaato ee, addis ababa Ee, sidaas la mid ah maxaa ku dhacay soomaalida ma waanay samayn karin oo mise hubba ma lahan dadku maya maya adeer hub way leeyihiin way samayn karaan fursadaha ay qowmiyadahaas ay- fursada ayn haysanin bay soomaalidu haystaan waayo jihaadka bariga ka- Soomaal- ee, bariga afrika ka socda soomaali galbeed maftuux buu yahay waxa wada waa qaraabadoodii waa wiilashoodii waa muslimiinti walaalahood waa jirkoodii qayb ka mid ah marka fursaddaasi inay ka faa'iidaystaan iyagaa awle u ahaa iyagaa laga rabay inay ka faa'iidaystaan waana maaragtay waana fursad ay tahay in laga wada faa'iidaysto oyna weli fahmin bal in badan waa xaqiiqatan dee way jiraan dad badan oo maaragtay u dhashay gobolka oo maaragtay camal ku jira oo yimid oo ma- maaragtay jihaadka wax ka wada laakiin cumuuman baan ka hadlaynaaye dadkaas waxaan leenahay ee, hum- culayska maaragtay xabashida ku hayaan mayna fahmin sida isaga qaadi lahaayeen marka wixii lagu yaqaanayna ma aha dibudhac iyo maaragtay dhibaata jirta khayaamaana lagu dhahay xataa kuwii dagaalami jiray oo jabhadii soomaali galbeed iyo kuwii maaragtay qoladii kale ee calmaaniinta ahay oo nalef ee dagaalami jiray yaaba dabin inta ku dhaceen oo hubkii iska dhigeen yaa hadda xabasida laga buuxinaya oo la xidxidhayaa marka bilcagsi meeshay ahayd inay fursadda laga faa'iidaysto wayba qaar baa isdhiibayba u xaroodayba marka waa nasiib darro iyo ayaan darro iyo imtixaan iyo culays adeer ka muuqda meeshaas adigoo soo koobaya een, ehelkeena soomaali galbeed maxaa la gudboon xilligan jaanisyada ay heli karaanna maxaa ka mid ah soomaali galbeed alxabi- alxabiib waxaan leenahay walaalahana soomaali galbeed aan jecelnahay waxaan leenahay fursado saan hore u sheegay qowmiyadaha kale ay haysanin baad haysataan walaalihiin soomaaliyeed mujaahidiin bariga afrika oo dhan loo soo hijroonayo waa waawilashiinnii waa aabbayaashiin waa ehelkiin waa soomaalidii idinla dhalatay marka waxaan leenahay fursaddan ka faa'iidaysta cadowgu wuu tabar daran yahay tigreegii iyo xab- maarata amxaaradii iyo oromadii qowmiyadihii u dhashay iyo xabashida ayaaba islaynaya oo ku qancila maamulka maaragtayay ebey ku qancila idinkoo soomaali ah oo muslimiin ah oo maaragtay eelu sharafa oo eelu diina oo eelu xaqa inaad maaragtay ka faa'iidaysan weydaan fursaddan oo maaragtay cadowga aad maaragtay idinkuna dhinaciinna maaragtay aad ka jahaadi weydaan doqonnimo inanta waxaad dulligaa kaga baxaysaan oo carruurtiina la laynayo haweenkiina la laynayo xabasada laydinka bixinayo magacyada jeelawaadeen iyo bakti la- laydin bixiyo waxaad kaga baxaysaan maanta waxaa weeyaan jihaadka socda inaad soo haleeshaan oo halkiina maaragtay aad maaragtay jihaad ka bilowdaan waad haysataan waa logyahay guryaha nin walba qorigiisu haystaa oo geel ku raacanaya cid idinka hub badan male waa logyahay hadda marka qabayl la isu laynayo intaasoo qori oo mar hal mar la keenaya jiifa jiifaha haddii la isu- marka la isu laynayo boqolaal qori baa la keenayaa marka waxaan leenahay fursadda ka faa'iidaysta cadowgu wuu maaragtay wuu tabar daran yahay xabasho nasaara taa taqaaneen ma aha maanta way tabar beeshay ilaahay baa burburinaye fursadaas ehelkana soomaali galbeedow ka faa'iidaysta